galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa maalin sabti ah oo bisha agoosto ay tahay lix sannadka labada kun iyo lixiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddoba iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogeena v o a somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheere
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a khasaare ka dhashay weerar madaafiic ah oo xalay lagu qaaday magaalada baydhabo sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xoojinta doorka haweenka ah ee ganacsiga waxaa waaye shirweynaha ganacsiga haweenka oo aan soo bandhigayno daah furi doono ujeedadiisu waxay tahay ardaa waxaa loo aasaasay si loo helo madalay isugu imaadaan haweenka ganacsatada ah oo soomaalida ah meelbay joogaan si ay diiradda u saari karaan waxyaalaha la xiriira ganacsigooda
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha iyo weliba wararka oo soomaaliya ku saabsan marka horese warkii dunida
munaasabadda furitaanka ciyaaraha olombikada ayaa ka dhacday magaalada rio de janeiro ee dalka brazil iyadoo tobannaan kun ay isugu soo baxeen islamarkaasina la qaaday heeso ka turjumaya jaceylka brazil madaxda isku soo duburiday munaasabadaasi gaar ahaana marco balich ayaa waxa uu agaasimay munaasabadda furitaankeeda ciyaaraha olombikada oo laba boqol oo kooxood ay ka qaybgalayaan iyadoo markii ugu horreysana ay ka qaybgeli doonaan koox matalaysa qaxootiga caalamka madaxweyne barack obama ayaa bartiisa tuurarka ah ee internetka waxa uu ku qoray bogaadin uu u dirayo kooxda qaxootiga matalaysa saddex bilyan oo dad ah ayaa la filayaa inay ka daawadaan xafladan telefishinada iyadoo sidoo kalena ka qaybgalka uu kor u dhaafayo laba boqol oo kooxood kuwaasoo ay ku jiraan kooxdii ugu horreysay abit ee iyagu ku tartamaya ciyaartooyda qaxootiga kooxdaasi waxa ay isugu jiraan toban ciyaartooy oo ka kala imaanaya koonfurta suudaan ethoobiya democratic republic of congo iyo suuriya waxaana dhammaantoodba soo xulay guddiga olombikada ee dalalka ay matalayaan ama ay ka yimaadeen qaarkood sida kenya luxemburg brazil belgium iyo jarmalka tobankan ciyaartooy ayaa lix ka mid ah waxa ay yihiin niban ayadoo afar ka midana ay yihiin dumar waxayna kaga qaybgalayaan tartamadan orod legdan iyo dabaal-intaba
isbahaysi ay leeyihiin dagaalyahaniin carab iyo kurdi iskugu jira ayaa lagu soo warramayaa in qiyaasta ay si buuxda ula wareegeen magaalada manbij ee waqooyiga suuriya magaaladan ayaa waxaa haystay ururka isis ururka uu fadhigiisu yahay dalka britain dusha ka eega arrimaha suuriya ayaa sheegay in isbahaysigan carabta iyo kurdiga isugu jira oo lagu magacaabo xooga dimuqraadiga amaba s d f ay magaalada manbij la wareegeen sabtida maanta ah haddana ay dadaal ugu jiraan sidii wixii ka hadhay isis ay magaalada uga wada saari lahaayeen isbahaysiga s d f ayaa isaga oo kaalmo ka helaya duqeynta xagga cirka ee maraykanka waxaa weerar magaalada manbij waxaa weerarka manbij uu bilaabay laba bilood ka hor iyadoo yoolku uu ahaa in ururka isis uu ka bixiyo meeshii u dambeysay ee xadka suuriya iyo xadka suuriya iyo turkiga ku taalla mustafa baali oo kurdi reer suuriya oo arrimaha arrimahan u dhaqaaqa ayaa wakaaladda wararka associated press sabtida maanta u sheegay in wax yari uga hadhsan yahay in dagaalyahaniinta isbahaysigu ay magaalada oo dhan la wada wareegaan
dowladda maraykanka ayaa goordhow waxa ay hirgelinaysaa yoolkeedii madaxweyne barack obama ee ahaa in toban kun oo qaxooti suuriyaana oo ka imaanaya suuriya bisha sebtembar oo ah xilliga loogu talagalay la meelmariyo waxaan hadda keenaynaa toban kun waxaana sanadka dambe sii kordhaya tirada laakiinse waa wakhti aad u degdega oo aan la saadaalin karin tirada intaasi kasii badanaysa ee sanadka dambe la keeni doono ayaa waxa ay tiri ann richard oo ah kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha qaxootiga socdaalka in ka badan toban boqolkiiba qaxootiga ka imaanaya suuriya ayaa ku wajahan gobolka michigan halkaasoo ay joogaan tiro bulsho badan ah oo ku hadla luuqadda carabiga gaar ahaana derbon oo ah magaalada sideed shirkadaada gobolkaasi ugu weyn boqolkiiba siddeetan qaxootiga maraykanka uu u ogolaanayo dibudejinta ayaa ah caruur iyo haween waxaana la diiday codsigooda in la aqbalo magangelyo doonka toddoba boqolkiiba iyadoo saddex iyo toban ka mida dadkaasina lagu sameeyey dibudhig sida saraakiisha dowladda maraykanka laga soo xigtay
ra'yi ururin laga qaaday dadka maraykanka ayaa muujinaysa in tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada maraykanka donald trump uu ka dambeeyo haweenada la tartamaysa ee hillary clinton tirada u dhaxaysa ayaa aad u korodhay ilaa wixii ka dambeeyey shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ra'yi ururintii u dambeysay ee ay qaaday hay-adda mcalchi marist ayaa muujinaysa in miss clinton ay siddeed iyo afartan boqolkiiba ku hogaaminayso mr trump oo haysta saddex iyo soddon boqolkiiba ra'yi ururina isla hay-addani samaysay bil ka hor ayaa labada tartamay aada ugu kala dhawaa ku celiya halkaas dhegeystayaal ra'yuurina isla hay-addani samaysay bil ka hor ayaa labada tartamay aada isugu dhowaayeen clinton ayaa haysatay labayo afartan boqolkiiba halka donald trumpna uu haystay sagaal iyo soddon boqolkiiba lee miringof oo ah madaxa hay-adda ra'yi ururinta ee marist college ayaa jimcihii shalay sheegay in isbeddelkan deg dega ahi uu muujinayo in murashaxnimada trump ay khatar ku jirto
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan v o a washington ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay afar kalena ay ku dhaawacmeen weer loo adeegsado hoobiyaaloo lagu qaaday magaalada baydhabo habeenkii xalay mas-uuliyiinta ayaa sheegtay in weerarkaasi ay geysteen ururka al-shabaab warbixintan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray waryaheena mukhtaar maxamed catoosh saqdii dhexe ee xalay ay ahayd markii gantaalla nooca hoobiyayaasha loo yaqaano lagu soo tuuray xaafado ka tirsan magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadaha u dhow madaxtooyada iyo eeraboorka magaalada baydhabo ilaa hal qofood ayaa ku geeriyooday afar kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray kadib markii guri ay deganaayeen uu ku dhacay mid ka mid ah gantaalada magaalada baydhabo lagu soo tuuray qofka dhintay iyo afarta dhaawac uu soo gaaray waa hal qoys oo guri wada deganaa sheekh ibraahim sheekh maxamed oo ah aabbaha qoyska guriga uu hoobiyaha ku dhacay ayaa ii sheegay in gabadha dhimatay ay dhiganaysay iskuul fasalka sagaalaad agaasimo ku-xigeenka cisbitaalka magaalada baydhabo axmed ibraahim cali ciro ayaa isna sheegay afartan ruux ee dhaawac uu soo gaaray ee la keenay cisbitaalka in xaaladoodu ay soo hagaagayso
dhakhaatiirtinfaln gurmidi shaqaala caafimaadka maalmaamarka kullian gurmidi ilaahyaam hadda dhaawac jooba dhaawac sahilingo hal qof dhimasho oo miid isbaaka naftale lishaani nafta kubadta maanan deerna ka dhamati dhib kale maanan deerna ilaahayaam hadle dadkaas bali deeragna ilaahay maan kurageenaan ilaahay caafimaad siiyo xildhibaano ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa tagay cisbitaalka magaalada baydhabo iyagoona muujiyey inay ka xun yihiin dhibaatada ku dhacday qoyska gurigooda hoobiyaha uu ku dhacay waa kan xildhibaan siidow aadan abaadir oo arrintaasi ka hadlaya ummad masaakiina ku baaba'day kuwana ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen waxay sababsadeen gacan shaydaan intii dhimatay allah u naxariisto dhaawacan allaha caafiyo kooxda al-shabaab ayaan weli ka hadlin hoobiyayaasha habeennimadii xalay magaalada baydhabo ay ku weerareen waxayna kusoo beegmaysaa xilli baydhabo uu ka socdo shirka wasiirada arrimaha gudaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk kaasi oo looga hadlayo horumarinta maamulada gobolada dalka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
galab wanaagsan markale dhegeystayaal banaanbax aan halkaa aan ku celiye waa banaanbaxay haweenku ku doonayaan sida ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda iyo qoondada soddon boqolkiiba ay ku leeyihiin golayaasha baarlamaanka ee soo socda ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana warbixin arrintaasi ku saabsan muqdisho inooga soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste banaanbax ujeeddadiisu tahay sidii haweenka soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda ku aadan qoondada boqolkiiba soddonka ay ku leeyihiin dhismaha dowladda cusub ee soo socota ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho banaanbaxan oo ay ka soo qayb galeen haweenka degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ugu horreyn ka hadashay guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir batuula sheekh axmed gaballe oo ka warbixisay ujeeddada banaanbaxa maanta maanta banaanbaxa aan u soo baxnay wuxuu ka turjumayaa in gabdhaha soomaaliyeed aysan yeelaynin in lagu tunto xaquuqdooda aysan ogolaan doonin inay ka maqnaadaan talada siyaasadda iyo maamulka dalka madasha qaranku waxay mar walbaba xoogga saartaa in ay xaquuqda haweenka soo bannaan bixinin in aysan siin gabdhuhu waxa ay xaquuqda ugu leeyihiin ee looga baahan yahay sidoo kale banaanbaxan ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka cabdiqani sheekh cumar oo sheegay inuu ku baaqayo in banaanbaxa muqdisho ka dhacay maanta ee ay haweenku xuquuqdooda ku baadigoobayaan kuwo lamid ah laga sameeyo maamul goboleedyada dalka gobolka banaadir wuxuu noqday gobolkii ugu horreeyey ee mudaharaad intaana isku yimaado laakiin waxaa u qorshaysan dhammaan gobollada dalka soomaaliya in bannaan maamul goboleedyada inay ka dhacaan bannaanbaxyo intaan la mid ah ay ku soo baxaan muujiyaan runtii inay xaq u leeyihiin soddonku xaq ma ahne waa xal haweenku waxay leeyihiin boqolkiiba konton iyo wax ka badan inay siyaasadu ku yeeshaan ugu dambayntii guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye oo ka mid ah mas-uuliyiintii banaanbaxa ka qayb gashay ayaa ku booriyey hoggaanka shirka madasha wadatashiga inayan dafirin saamiga waxqaybsi ee ay haweenku xaqa u leeyihiin waxaan rajaynaynaa marnaba inaysan madaxda qaranka iyo kuwa dowlad goboleedyadu marnaba inaysan haweenka xuquuqdooda dhafirin maamulka gobolka banaadir xuquuqda haweenku horey uu ka yahay maxaa yeelay inuu horey ka yahay waxaa sheegayda daljirkan dahsoon oo maanta aan taagannahay haweenkan taaganu waa maamulka gobolka banaadir toddobiyo tobanka degmay ka timid madaxweynaha jamhuuriyadduna safaruu ku maqan yahay maanta waa uu imaalaha halkan banaanbaxan ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada muqdisho uu ka soconayo shirkii madasha wadatashiga oo ay ka qaybgelayaan madaxda sare ee dowladda federaalka iyo hoggaanka maamul goboleedyada dalka kaasoo lagu wado in lagu go'aamiyo xilliga ay dalka ka bilaabanayaan doorashooyinka cusub xasan kaafi qoyste v o a muqdisho mahadsaned xasan kaafi shiray ka qaybgalayaan ganacsato ka kala socoto wadamada bariga afrika islamarkaasina looga hadlayo sidii loo xoojin lahaa doorka waa kaalinta ay ganacsatada haweenka ku leeyihiin horumarinta dhaqaalaha ayaa maanta waxa uu ka qabsoomay magaalada hargeyso kulankaasi oo magaciisa la yidhaahdo ardaaga ayaa islamarkaana ay qabanqaabisay dhalinyaro haween soomaali ah waxaa sidoo kale lagu eegayaa aqoonsiga kaalinta ee haweenka ganacsatada ka soo qaadeen dib u dhiska magaalooyinka ay ku nool yihiin haddaba wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa kulankaasi ka qayb galay warbixintan ayuuna hargeysa nooga soo diray shirkan ay soo qabanqaabiyeen shirkadda asal consultin ooay hormood ka yihiin haween badan oo soomaali ah waxaa ka qaybgalayay ganacsato ka timid gudaha dalka iyo dibaddaba mas-uuliyiin ka socota dowladda somalilan iyo aqoon-yahano soo diyaariyey daraasad ku saabsan doorka haweenka ganacsatada ay kaga jiraan kobcinta dhaqaalaha raxme xasan axmed waxay ka mid tahay qabanqaabiyayaasha kulankan waxaan ugu horreyn weydiiyey dulucda shirka ardaa waxa waaye shirweynaha ganacsiga haweenka oo aan soo bandhigayno dah furi doono labada kun iyo lix iyo tobanka ujeeddadiisu waxay tahay ardaa waxaa loo aasaasay si loo helo madal ay isugu imaadaan haweenka ganacsatada ah oo soomaalida ah meelbay joogaan si ay diiradda u saari karaan waxyaalaha la xiriira ganacsigooda habka loo kobcin karo iyo si guud loo qiimayn karo doorka ay dhaqaalaha ku leeyihiin haweenka soomaalida ah raxma ayaa sidoo kale aan weydiiyey ujeeddada shirkan iyo waxyaabaha ka soo baxa halka ay ku dambaynayaan waxaa kaleetoo jiro laba shir oo kaleeto iyagana gogol xaar u noqon doona muxuu ahaa shirweynaha oo sanadka dhamaadka isdhici doona kuwaasna waxay ka dhici doonaan magaalada dubay iyo magaalada nairobi ujeedadeedana waxay tahay in fursad la siiyo haweenka ganacsatada soomaaliyeed inay isugu imaadaan lebalada kala duwan ay joogaan ay wadahadalka usii bilaabaan si shirweynaha loola tegi karo muxuu ahaa sawir dhammaystiran in ay doorka ay haweenka ganacsiga ku leeyihiin ay taageeraan ay muujiyaan iyo in fariinta oo loo sheegayo gabdhaha ganacsatada meel walba ay joogaan ah waa laydinla jiraa dadaala waana laydinla shaqayn doonaa kulankan arda ayaa hirgelintiisa dhinaca dhaqaalaha ay qayb ka ahayeen shirkada ganacsi oo kuwa soomaalida ah maamulaha guudae shirkada daabshiil cabdirashiid maxamed siciid oo shirkadoodu ka mid ahayd kuwa taageera shirkan ayaa weydiiyey muhiimadda shiir noocan oo kale ah ugu fadhiyo runtii barkhad xafladan haddaan anagu nahay dahabshiilla waanu taageernay xafladan waxaanu kaloo ku muujinnay waxyaalaha aanu u qabanno dumarka ama ha noqoto dahabshiil banku ay macmiil ka yihiin ama ha noqoto microfinanska ama ha noqoto wax allaale wixii maalgelina ee dumarku ay ka qayb qaadan karaan runtii kulanka noocan ihi anugu ma arag mid la mid ah oo dhulka soomaalida lagu qabtay waayo kani wuxuu si khaasaasa culayska u saarayaa dhaqaalaha ayuu culayska u saarayaa ma aha mid siyaasadi ku jirto ma aha mid n g o ku jiro waxa weeyaan sidii shaqo loo abuuri lahaa dumarkuna waxa weeyaan dhaqaalaha waddankeenna adiga arkayo bacmushtiriga hirar iyagaa haysta ama u badan bacmushtiriga dhexa way u badan yihiin laakiin haddana bacmushtiriga meele ay ka maqan yihiin oo aan lo odhan karo dumarku weli kaalintii ay ka qaadan lahaayeen weli may gaadhin ayaa jirta ururada noocan ama xafladaha noocana dhaqaalaha caynkaa maaratay u dhiiri gelinayana haddaanu dahabshiil lahayna wax walba waa la qabanayna aanu la qaban karno maamulaha shirkadda haas betrolium cabdirasaaq ibraahim oo iyana shirkadoodu ka mid ahayd shirkadaha gacanta ka geystay shirkan ayaa isna ka warbixiyey muhiimadda uu ugu fadhiyay shir noocan oo kale ahi bismillahi raxmaan raxiim barkad waad mahadsantahay bulshadan maadaama annagu aanu kombeni ganacsanahay as haas petroleum haddii bulshadu aanay cudud dhaqaale iyo mid ilbaxnimo iyo cudud maxaan kuu sheegaa aqooneed aanay lahayn ganacsiga iyagu ma xoogaysanayo macno weynna ma samaynayo marka waa in aanu encouragement u samaynaa hadiyo goor ama aanu ka dhiirigelinaa wax kasta oo lagu xoojinayo aqoonta iyo dhaqaalaha gabdhaha iyo sidoo kaleba ragga dee dhallinyarada ee raba inay soo baxaan oo kale bulshadana marka laga hadlayo lafdhabarta bulshada waxaanu u naqaanaa inay dumarku number one ka yihiin iyo habluhu marka wax kastoo lagu kobcinayo dhaqaalahooda iyo aqoontooda kor loogu qaadayaba waanu ka qayb gallaa waanuna sponsor karaynaa inta badan insha allah si mujtamacu u noqdo mujtamac dhisan oo dhan walba isu dheeli tiran shirka arda ayaa maalmaha soo socda waxaa sidoo kale uu ka qabsoomi doonaa magaalooyinka garoowe iyo muqdisho waxaa sidoo kale shirkani maanta ka qaybgalay oo goobjoog ka ahaa ganacsato badan shirkadaha adeegyada ururka ganacsatada haweenka somalilan shirkado iyo meherado ganacsi oo kale oo ka howlgala somalilan warkhaad maxamuud kaariye v o a hargeysa
weli waxaad nagala socotaan v o a washington haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha warqadda ugu horreysa ibraahim bal noo soo qabo waxay naga soo gaartay dhaktar faadimo cali cabdi faadimo faahiye iyo dhaktar faadimo kamaaludiin dhaktar shariif maxamed maxamuud iyo raxmo xasan ismaaciil iyo zuhayra cabdulaahi aadan waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaasiyaan dhammaantood dhaktar cabdirasaaq xasan cartan kalbunyaani iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa sagal cabdulaahi qarshe oo wiil ugu dhashay dhagacad cusbitaal ee gaalkacyo waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaanay boga baryeen inuu noqdo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisa manfaca aamin ayaan leenahay warqaddan waxay naga soo gaartay ibraahim caaqil cabdisalaam muuse iyo gaashaanla sare aadan maxamed cabdiye gaashaanla sare kamriile iyo maxamed cabdi khaliif bashiir baar yare iyo cali xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo mustafe axmed maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed xeef xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdi maxamed khaliif iyo cabdirasaaq khaliif iyo warsamo takar iyo reer maxamed bidda iyo reer muuse dheri iyo reer cawil buraale hamey reer warsamo nuur cadde reer xaaji warsame iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda shaqaalaha dowladda hoose ee gobolka sool ee puntland waxay hambalyo dadkaasi oo kale jooga maraykanka sacuudiga ingiriiska imaaraadka carabta kenya iyo dal kenya iyo soomaaliyaba ay hambalyo meher u dirayaan maayarka degmada laascaanood cabdalla xaaji warsame iyo marwadiisa xaliime cabdikariin oo meherkooda uu ka dhacay magaalada tukaraq waxayna leeyihiin ilaah reerkiina ha ka yeelo kuwa isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu raacinaynaa waa tahay dhegaystayaasheenna haddaan u soo qabanno heesta ugu horreysa waa ogaaso iyo codkii markaan ku lahaa ogaaso iyo ujeedda fog baan lahaa codka macaan ee cabditaxmiid
منه ليبان إلى الشوالتي عضيد سيدي ودوري تعالى يا بيلي بان أبوه ودريدو ಇಂಥನು ದುಃಖಿಸಿ ಮುದೈವಾನಿರಸೋ ವರತೆಯೋ ಅವೈದಿಸಿದಿ ಓ ಗೌರೇ ಮರ್ಕ ಕುಲಹ ಉಗಸೋಯ್ ಉಚಿತ ಬಗು ಕಲ್ಲಹ ಅಪ್ಪೆ ಪದಂ ತಲ್ಲಹ أمانة دولها مرتن كلها أغاسوي وجد فوق عطف تنتن لها أمانة دولها مركوبحي إسكري مركو ينتفع سيتشوغو محاور ما ذكري محاور يا الحين سيدي تقلب أوغيو محالو إيما شيغو ولي لا أخلقا ذكري أضل ترني هداد وجيت حينك وقفدي يلو شدوي نفا دحدنا انت وقلو وحم بيقو النعضو عن بكاء أرسل معي إلى هبل طرد صرتي وإلى هبل طرد صرتي أبل ترني هداد وجيت حينك وكفري إلو سدوي نفاق دحرم من كوغرو روحهم ضيقوا وارتعدوا عني بكاء سنعي إلى هبل طرد سرتي وإلى هبل طرد Pasha kadiro irkado ke lago makaro e Oganda makati ti an hanawa laga taga iman kana budega hai ilgufasha kadiro irkadoge lagu maqaroe ogalba marqaati fiican leexanawa laga taga imaanka lagu degahaaye markayo mane kugu
allele heestaasi weliba muusiga ka daran sida loo sameeyey miraha iyo fanaanka ah sida uu codku u qaaday intaba waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray maxamed xuseen cusmaan oo ku magaca dheer sulubi iyo waxay yidhahdeen injineer cabdulaahi xuseen cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo doctor axmed weli xuseen cusmaan iyo waxay yidhahdeen doctor nimco xuseen cusmaan iyo ustaad raxma xuseen cusmaan iyo injineer cabdiraxiim xuseen cusmaan faadumo xuseen cusmaan iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo shamse xuseen cusmaan iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo caaisho xuseen cusmaan hooyo zaynab macalin xasan xalane waxaana ay joogaan dhammaantooda gobolka banaadir ay yidhaahdeen iyo galguduud waxaana ay hambalyo u dirayaan bashiir xuseen cusmaan iyo xuriyo maxamed cali oo gabar ugu dhalatay gaalkacyo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhiga tiisoo weynaataa oo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamiin ayaa leenahay warqadda waxay naga soo gaartay hooye qalbi muuse iyo abti ibraahim aadan iyo ayay xabiibo dayaan iyo hani cabdirasaaq iyo habraar caasho muuse anfac garcadde iyo ayaan cali nuur iyo ayaan xasan muuse iyo nimco ibraahim aadan iyo aamina garcadde dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan sacdiye cali nuur iyo maxamed maxamuud xalane waxay ku aqal galeen wadanka norway waxay leeyihiin isku waara ubad keyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay waa tahay dhambaalkana falastiin waxaa uu naga soo gaaray nimco qadar nuur iyo waxay yidhaahdeen maxamuud cabdirasaaq cabdi iyo zahre aadan xabsan iyo axmed maxamed iimaan iyo cabdirasaaq cali cabdulaahi iyo maxamed cabdi axmed dhammaantoodna waxay halkan bogaadin iyo heestan bajecelyihiin inay hawada u mariyaan cabdirasaaq ibraahim jaama xanafi iyo hibe cabdulaahi cumar aadan oo meherkoodu uu ka qabsoon bay yidhahdeen magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin hay-adin horseeda guur qeyr qaba oo aad ku raaxaystaan warqadana haddii aan soo qabto ibraahim xaggayga waxay naga soo gaartay cabdi xasan muuse iyo habreer cadar muuse iyo habreer leylo muuse iyo habreer maryan muuse iyo habreer xaawo jumcaale cabdulle maxamed ciise cawaale iyo deeqe ciise cawaale iyo xamdi cumar aweys iyo maxamuud xasan muuse xamdi ciise cawaale dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos u dirayaan xuseen cali nuur iyo fardowse maxamed cabdulaahi waxay ku aqalgaleen dalka faransiiska waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara wiil iyo caana gabar iyo caanana kala hela aamiin ayaanu leenahay waa hagaaga waxaa noo baaqayaa aabe ismaaciil xaaji nuur faarax waa meerka ceragaabo iyo hooyo faadumo cabdi cabdallah iyo waxaa yidhaahdeen hooyo qorsho iyo reer ibraahim diiriye iyo reer ismaaciil xaaji nuur reer cabdi cabdallah reer aadan buluke iyo reer maxamuud cabdallah iyo reer cusmaan batruul dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan daafaha dunida gaar ahaan australia yurub asia africa iyo maraykanka waxayna hambalyo gaarsiinayaan iyo heestanba maxamuud ismaaciil xaaji nuur iyo marwo hibaaq ibraahim diiriye oo arooskoodu uu ka qabsoomay hotel crown oo ku yaala magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin ducada xaggeena lee waaye daanduray iyo falastiin isku waara ubad keyr qabana kala hela ayaanu leenahay markana
dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa ogow aragtida qurxoon la soco erayada macaan qalbigu wuu aaminaayo ogow adduunyada ruuxii ku doortaa lagu oonbaxaaye naftaan kuu ilaashanaysa u noqo ehel caashaqeed codadka macaan ee cabdicasiis salaaji iyo
aramida jacalka ogo marbay tahay aafadaade ogo haddaad hesha aynigaaga ogo ayaad istareexaysaaye ogo
sida qurxa wanagogo indhaha waa daawadoodayogo la soco erayada macaan qalbigogu aaminayogo
ogo aramida jacaylka ogo marbay tahay aafadaade ogo hadaad hesha aynigaaga ogo ayaad istareexaysaaye ogo
ogo qoraxdiyo asluubta adaa isiru leh dhammaane markaan ku arkaan farxaayo adaa tegay uurka hoose ogo
ogo ayaa maha wanaagsan ogo astan weeyaane habboone ogo markaan ragga cayl abuuro ayaa hanigelinaha aroos ogo
ogo qoraxdiyo asluubta adaa isiru leh dhammaane markaan ku arkaan farxaayo adaa tegay uurka hoose ogo
ogo ayaa maha wanaagsan ogo astan weeyaane habboone ogo markaani kalgacayl abuuro ayaa hanigelinaha aroos ogo
ogo wedilkood haweenka ogo ayaada sida hanaanka ogo elwaadiyo haybadaada ishaartay inaanag jooge ogo
ogo ixtiraane ka fiican ogo adabarayo naftayda ogo inaan noqdo horidaada ogo ayuun baan doonayaye ogo
ogo wedilkood haweenka ogo ayaada sida hanaanka ogo elwaadiyo haybadaada ishaartay inaanag jooge ogo ogo ixtiraane ka fiican ogo adabarayo naftayda ogo inaan noqdo horidaada ogo ayuun baani doonayaye ogo
adduunyada ruux ku doortay ayaa lagu umbaxaaye naftahaan ku ilaashanays u noqo u noqo ehel caashaqeeda
adduuniyada ruux ku doortay ayaa lagu oni baxaaye naftaani ku ilaashanaysa u noqo ehel caashaqeeda
adduunyada ruux ku doortay ayaa lagu umbaxaaye naftahaan ku ilaashanaysa u noqo u noqo ehel caashaqeeda
adduuniyada ruux ku doortay ayaa lagu oni baxaaye naftaani ku ilaashanaysa u noqo ehel caashaqeeda
ogo qoraxdiyo asluubta adaa isiru leh dhammaane markaan ku arkaan farxaayo adaa tegay uurka hoose ogo
ogo ayaa maha wanaagsan ogo astan weeyaane habboone ogo markaan kalgacayl abuuro ayaa waxaanigelina aroos ogo
adduunyada ruux ku doortay ayaa lagu umbaxaya naftahaan ku ilaashanaysa u noqo
warqadda markana dhankayga gacanteeda kusoo dhacday waxaa la leeyahay markor waxaan salaamaynaa dhammaan asxaabta barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana hambalyo diraya cismaan xaaji ibraahim ugaaska iyo aadam cabdiraxmaan saman qalinle iyo cabdirasaaq nuur cali cagool sacdiye cabdi cali siman iyo nasre cabdulaahi axmed nasriine iyo sucdi cabdi axmed sucaade hibo farxiye ibraahim cismaan iyo sacdiye salaad cabdiraxmaan hodan cismaan xasan iyo sucaade geelo samater degan loo yaqaaniyo nafiso axmed wehliye iyo canab bilo xuseen dhammaan asxaabtaasi iyo in kaloo badan oo halkan aan lagu soo koobi karin waxay tahniyad aroos farxad la u dirayaan arooskii aroosada lamaanaha isdoortay bay yidhaahdeen inay dunida iska calmaday daa-in u ogolaaday nolosha inay isku darsadaan daar wada dhistaan farxad loogu damaashaaday waa maxamed xasan cumar iyo khadiijo daahir rooble oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda oodweyne isku waara ubad qayrqaba kala hela ayaanu leenahay aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo aamina cali xarbi iyo aabe suga aadan iyo abti cumar cali xarbi iyo waxay yidhaahdeen abti xareed cali xarbi iyo abti cabdi cali xarbi iyo abti xasan cali xarbi abti cabdulaahi cali xarbi iyo hooyo sacdiye cali xarbi iyo hooyo hinde cali xarbi iyo hooyo ruqyo cali xarbi iyo cabdiyo cali xarbi iyo xaliimo cali xarbi iyo hooyo muraayad cali xarbi iyo xaliimo suga aadan iyo waxay yidhahdeen injineer siciid suga aadan ayaan suga aadan iyo jaamac suga aadan cabdi suga aadan cabdulaahi dubbad sharmaarke iyo cumar suga aadan iyo faadumo suga aadan iyo nuux xuseen dubbad iyo dhool suga aadan iyo dhammaanba waxay yidhaahdeenna ururka dhallinyarada ee gobolka gedo waxaana ay jecel yihiin iyaga oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibaddaba inay hambalyo iyo heestanba ay gaarsiiyaan axmed suga aadan iyo caashe aadan axmed warsame oo arooskooda uu ka dhacay degmada baardheere ee gobolka gedo waxaana ay leeyihiin arooskiina aameen ubad qayrqaban eebaheeda kala siiyo aamin ayaa leenahay warqadana waxay naga soo gaartay ugu horreyn waxay leeyihin waxaanu salaamaynaa bahda v o a gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa hambalyo diraya dhammaan reer cali cabdi dacar oo kale ah xuseen cali cabdi dacar iyo xaaskiisa iyo xasan cali cabdi dacar iyo xaaskiisa iyo maxamed cali cabdi dacar iyo xaaskiisa iyo xasan cali cabdi dacar iyo xaaskiisa iyo xaliimo cali cabdi dacar iyo sahre cali cabdi dacar nuurto cali cabdi dacar iyo guddoomiye kala fure mukhtaar iyo xaaskiisa aamine ibraahim dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad aroos u dirayaan arooskii aroosada nasro cali cabdi dacar iyo saygeeda cabdinaasir cali cabdi oo arooskooda uu ka dhacay xerada qaxootiga ee xagar dheer ducaduna waxay leeyihiin waa ibraahim xasan daandure haye arooskaasi allah ka dhigo kii aad kala kulantaan farxad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo ubad qayrqaba ibraahim haye kaalmihii sugaanta falastiinay waxaad maqashaa ee heesahii hore ee waayowaayo heesihii qaraamiga ahaa markii heesahaasi ay kugu soo dhacaan haye yaad xasuusataa oo heesahaasi aad dhilaad alay leh fanaantiisa qaadi jiray waxaan aada u xasuustaa fanaaniinta markiiba igu soo dhaca waxaa ka mid a magool maxamed axmed een, hibo maxamed suleebaan maandeeq fanaaniin badanaa ugu soo dhacda cajiib haye
kabankii toddobaadkan raaxeeye.
waxaan ku hayaa hees ka mid a heesihii qaraamiga ahaa yaa qaadaya mataqaanaa haye maxamed yuusuf iyo luul jeylaani daandurey weli waa ii dhiman tahay haye labadaas fanaan oo horta hees wada qaadaya sababtoo ah luulna waxay u badnayd dhinaca banaadirigoo lagu yaqaana waana Eh, fanaaniintii dambe xilliyadii- maxamed yuusufna maxay- wuxuu ka mid yahay fanaaniinta een, waayo waayo xamarigana aana weli ku arag heesaha banaadiriga isagoo qaadaya waa wada Marka- qaadana ka warranaya meeshaa ka keentaa ku xig
Thank you.
waa hagaag aan intaas kaga gudubno oo codadkii maxamed yuusuf iyo luul jelaani iyo heestii qaraamiga ahayd dhinacii dambaalada ayaan ku noqonaynaa falastiin haddii aan kaa babo dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabe xuseen maxamed iyo hooyo aamine aadan buluke iyo ismaaciil xuseen farjar waa waryaheena v o a iyo maxamuud xuseen farjar iyo maxamed xuseen farjar iyo cabdiwahaab xuseen farjar iyo khaliijo xuseen farjar iyo waxay yidhahdeen cabdi sayid xuseen farjar iyo cabdiraxmaan xuseen farjar iyo axmed keyse xuseen farjar iyo raxma cali maxamed maxamuud cali maxamed iyo hooyo xaawo deeqa maxamuud ismaaciil iyo dhammaanba reer cusmaan axmed waxayna hambaryo iyo heestan bajecelyihiin inay gaarsiiyaan boqorka maxamuud ismaaciil xaaji nuur iyo waxay yidhahdeen marwe hibaaq ibraahim diriye oo arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo kii aad bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badanba aad kala kulantaan eebana uu idinkala sii ubad kheyr qaba aamin ayaa leenahay warqaddan waxay naga soo gaarto xiligan waa dhalasho waxaa diraya dhammaan dhakhaatiirta dufcada koowaad ee jaamacadda bariga afrika boosaaso dor cabdiraxmaan axmed faarax dor ganiye nagadoon iyo dor cabdirasaaq maxamed maxamuud dor zuu iyo dor khaalid subeer iyo dor sakariya cabdirasaaq dor soore iyo dor maxamuud cali ibraahim iyo dor cabdulaahi cabdisalaam ducaale dor saara axmed geelle iyo dor ismaaciil cabdalle ismaaciil dor burjuwaasi iyo tooreysa dor safiya yuusuf cabdicasiis iyo dor bushra maxamed ismaaciil iyo dor samiira axmed xuseen iyo jaweeriya cabdisamed cabdulaahi iyo dor amal faarax cabdi dor faatima maxamuud saciid iyo dor saciida cabdulaahi jeeble iyo dor faatima maxamuud shire dor nadiira cabdulaahi aadan iyo dor nadiifa cabdiraxmaan maxamed iyo dor xamdi maxamuud ibraahim iyo dor kaaha xasan shire dor maxamed cabdiraxmaan xub iyo dor cismaan guure ducaale iyo dor faatima cali cabdi dor faadimo faahiye iyo dor faadimo kamaaludiin iyo dor shariif maxamed maxamuud waa raxmo xasan ismaaciil iyo suheyre cabdulaahi aadan dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan dor cabdirasaaq xasan cartan kalbunyaani iyo marwadiisa sagal cabdulaahi qarshe oo wiil ugu dhashay cisbitaalka dhagacadde ee gaalkacyo taariikhdu markay ahayd saddex labaatankii bishii lafta ee julaay waxay leeyihiin soo barbaar wiilkaasi ha noqdo kii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin ayaanu raacinaynaa heesta ugu dambeysa ee aan dhegeystayaashan usoo qabanayno maanaa iideysa ibraahim maxaad usoo qaban lahayd dhegeystayaashan falastiin adaa bilaaba hadda qaraamiga marka wax yaraan kaasoo soko maraaya inta aan kaa sokeeyey heri maahee anahaba waa codadka salaad maxamed shardi salaad derbi iyo fanaanada seenab ciga heestani waxay ka mid ahayd heesihii ku jira riwaayadii qabrigii jacaylka qabrigii jacaylka waxaa sameeyey maxamuud cabdulaahi sangub mualifka weyn Ada- adaa xiriirinaya umalaynaa
maya allah u naxariista cabdal nuuridiin aa xiriirinaya aanu wada dhegaysano codkii macaanaa ee salaad maxamed shardi iyo seenab ciga iyada ayaana gabagabo u ahayd barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono dhegeystayaal waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh islaayo nabadgelyo
cadhkayga iyo ciilka weheshadaye hal waday sida geel horad qabaye cadhkayga iyo ciilka weheshadaye waan ku haybishuu kama hadhaye xagga qaybuu ka hadlaysa waan ku haybishuu kama hadhaye xagga qaybuu ka hadlaysa
obaan deeqda ruux dhib weynahaye aan ku hayo way hanqaartaaye obaan deeqda ruux dhib weynahaye aan ku hayo way hanqaartaaye urdi waayo harsan waaye xagge hodaneyadna hadtaa urdi waayo harsan waaye xagge hodaneyadna hadtaa
naftaya qawadaydu hoosaawo cadhkayga iyo ciilka weheshadaye naftaya hawadaydu hoosaawo cadhkayga iyo ciilka weheshadaye waan ku haybishuu kama qariye xagga qaybuu ka hadlaysa waan ku qaybishuu kama qadhi xagga qaybuu ka hadlaysaa
heeskaasi waxa uu u dambeeyey barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure ee halkaan idinkala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaen waa v o a washington galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal
cad iyo shimbiraha warkama heloye cagtufkaan diray hadal ma soo celine hurdi waayo harsan waaye xagge hodanay adna hagataa hurdi waayo harsan waaye xagge hodanay adna hagataa
abbaygu hor jacaylkiie oo ballabtayo jidhku galaye abbaygu hor jacaylkiie
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo hawayska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a awaysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a aamine xirsi mooge oo ah ganacsade inta badan caanka afrika islamarkaana uu ganacsigeedu aad uga shaqeeya waddamada bariga afrika ayaa socdaal ku tagtay magaalada hargeysa aamine xirsi oo isir ahaan soomaaliya balse fadhigeedu yahay magaalada kampala ee dalka uganda ayaa ku guulaysatay abaalmarino ay bixiyaan madaxda bariga afrika gaar ahaan kuwa kenya iyo uganda wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa waraystay wuxuuna ugu horreyn weydiiyey ujeeddada socdaalkeeda horta aad baan kuu mahad celinayaa inaa fursadan ay siisid horta waxaan u imid maanta igu horeysa somalilan inaan imaado na waxaan u imid inaan ka qayb galo samitka ee ku saabsan dumarka ardaah anigu haddaan ahay qof shahaado badan la isiiyey dhanka dumarka markii gabdhaha ay doorteen ay yidhaahdeen kaale oo annagana nala hadal samidkan oo haddana samid kalena la hadal waxaan arkay maadaamaan anigu dalal badan tegay waa inaan dalkaygana wax ka qabto had iyo jeer marka ganacsi lasoo hadal qaado waxaa la yidhaahdaa ganacsiga aamine ay ka wado guud ahaan qaaradda afrika gaar ahaan mandaqada geeska afrika waxuu ka mid yahay kuwa guulaystay ee la tilmaamo in ganacsigaagu guulaysto maxaa sabab u ahaa bay kula tahay maa wax ka maalin ah waa wax aan ka shaqeeyey ilamaa markaan anigu sagaal jir ah anigoo sideed iyo toban jir ah baan hooyaday iskuulka siday markaa dhammaysid form four waa inaa dhanka ganacsiga gaalshid marka ganacsigana waa sida waa inaa adigoo yar oo passion waa inaa jeclaatid waa inaa aragtid waxaas ku aragta marka sidaasaa progress u helaysa waxa kale aan doonay inaan u sheego dadka is chance oo dhan qof walba ilaahay huus waxa kale waa inaan wixii haddaad tiraadid noqotid qof qawl leh qawlkaas waa very very important macnihii wixii uu ballan qaado Ah, fulinaya.
waa- kaasaa ugu badan way aamina intaan aqoon eh, waxay ka tagtay eh, kenya sideed iyo sagaashankiiba uganda u wareegtay halkaasa iyadoo yar eh, waalidkeedu raacday ganacsi ka bilowday maanta eh, dadka lagu majeerta ganacsiga ugu badan afrika ayay ku jirtaa Eh, nolol kasta oo la bilaabaa ganacsi mihnad walba caqabad baa jirta Eh, caqabadaha ka hor yimid
ina ma xasuustaad is leedahay taa iyo taasaad uga faa'iideyn kartaa dumarka soomaalida iyo guud ahaan soomaalida ganacsiga bilaabaysaa kan aad u sheegi karo horta een, ganacsigan anigu ka shaqeey wax waaweyn marka dumarka badanka dadku ma ogola waxaa odhanayaan waxaas oo kale kama shaqeyn kartid waa lacag badan rigs badan buu leeyahay ma qaban kartaan marka first of all anigu haddaan wax sameeyo aan ku fekero waan garanay aad bay ugu adag tahay laakiin hadduu hindi ila qaban karaan anigu la, la hadli karo waan u tegay hadduu cadaan yahay hadduu een, maxaa la yidhaha kenyaan yahay dadkaas oo dhan baan anigu la soo hadlay marka macna cid kastoo xidhiidhka ganacsigooda dhex mari karayo Ha.
waad la kaashanaysaa haan keligama waxba ma samayn karo talabaad waa dadka lacagta bixiya beegka haweenka waxay odhanayaan ilama intaas ma dhaafin karo lacagta waxay odhanayaan adigoo fikrad weyn haysta adigoo een, maxaa la yidhaahdaa garanay waxaan waa ku guulaysanaysa haddana waxay odhanayaan ma jirto anigu challengekaas baan aada u een, u maray oo wax badan aan anigu sii samayn lahaa baaba i dhaafay because of iyagu i aaminayna
dadku waxay ka odhanayaan tusaale ahaan gabarh baa tahay ma samayn kartid ganacsiga noocaasa uu khatar badan yahay qofka ganacsi doonaya inuu sameeyo dumaray eh, haddii ay intaaba maqasho horumar ma gaadhi kartaa Eh, dunida maaragtay dunida een, meel wa- meel walba waxaad doonaysa inaad samaysid koleyba haddaad dadka weydiisid waxay kugu odhan doonaan waa impossible laakiin anigu sidaan u arkay siduu ilaahay ii- ila qabtay waa adigu haddaa aragtay dream kanaan raba oo waxaan rabaa inaan sameeyo waxa ay dadka kalena sameynayn waa adiga you have to believe in waxa adigu sheegaysa inaad aaminsanaato Ah, waxaad adigu doonayso.
aaminsansa laakiin haddaa adigu qof tahay shuwaba ma tihi macni ma hubtid waxaanaad Ma qaban kartay in hubtid.
kale marka adiga adiga adigu kaa bilaabmaya caqabadda adiga kaa Maha.
bilaabaysa.
oo ma hubtid marka sidaa u malaynaysaa inaad wax qaban doontid maanta ganacsigaagu halku gaadhay aaminaha anigu walaahi ganacsigayga lacag ahaan kuu sheegi maayo dal ahaan walaahi en, ah, aad iyo aad buu sareeya bariga Afrika marka.
Ah, imka wuu muuqanaya oo dunida oo dhan baa arkay inaan somalilan markii horreysay baa timid intii aad joogtay walow waqti kooban ay tahay sidee lagugu soo dhaweeyey
somalilan maanta ay ugu horeysa sida la ii soo dhaweeyey sida madaxda baa la ii soo dhaweeyey haddana waxaa arkaysaa inay dadku oo dhan inay aada ugu faraxsadeen madaxda dadka yaryar iyo dadka oo dhanna intaas baaba wax weyn igu ah na waxaan aada iyo aada iyo aada ugu eh, mahad Naqaya.
celinayaa madaxweynaha madaxweynaha iyo marwada somalilan eh, madaxda oo dhan
taasi waxay ahayd aamino xirsi oo israhaan ka soo jeeda soomaaliya hase yeeshee dalka ah uganda ku leh ganacsi magaalada kambaala oo ay degan tahay halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington waxayna u warantay wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye bal markana qodobadii wararkayga ugu waaweynaa maxamed cabdisandheer aan ka codsado mid iyo labo mahadsanid zahra munaasabadii furitaanka ciyaaraha olombika ayaa ka dhacday magaalada rio de janeiro dalka brazil iyadoo toddoba tobannaan kun ay isugu soo baxeen islamarkaasna la qaadayay heeso ka turjumaya jacaylka brazil madax madaxii isku dubaridayay munaasabadan marco bilaj waa balij ayaa soo agaasimay munaasabadda furitaanka ciyaaraha olombikada oo laba boqol oo wadani ay ka qaybgaleen iyadoo markii ugu horreysay ay ka qaybgeli doonaan koox matalaysa qaxootiga adduunka taasoo madaxweynaha maraykanka uu bartiisa twitter-ka ku bogaadiyey dhinaca iyo bariga dhexena isbahaysi ay leeyihiin dagaalyahanin carab iyo kurdi isugu jira ayaa lagu soo warramaya in qiyaastii ay si buuxda ula wareegeen magaalada Min- manbij ee waqooyiga suuriya magaaladan ayaa waxaa haystay ururka isis ururka uu fadhigiisu yahay dalka britain ee dusha ka eega arrimaha suuriya ayaa sheegay in isbahaysiga carabta iyo kurdigu kaasoo lagu magacaabo xisb waa xooga dimuqraadiga amaba s d f ay magaalada manbij la wareegeen sabtidii maanta haddana ay dadaal ugu jiraan sidii wixii ka hadhay isis ay magaalada uga wada saari lahaayeen dhinaca maraykankana ra'yi ururin laga qaaday dadka maraykanka ayaa muujinaysa in tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada maraykanka donald trump uu ka dambeeyo haweeneyda la tartamaysa hillary clinton tirada u dhaxaysa ayaa aad u korodhay ilaa iyo wixii ka dambeeyey shirweynihii xisbiga dimuqraadiga
waa tahay aad baad u mahadsantahay maxamed cabdi sandheere oo qodobadii wararkayga ugu waaweynaa dib inuu maqashiinayay idaacaddii galabnimona waxaa u dambeynaya qodobadaasi wararka aad maqasheen waa maxamed cabdi sandheere